bismi illahi raxmaan raxiim ilaahay naxariistiisana waxaa ka waraabiyo walaalkay cabdibeere oo xalay ku geeriday toronto anigu waxaan isbaranay cabdibeere kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo todobaatankii oo hadda ay muddo kasoo wareegtay afartan iyo toddoba sano ahayd ilaa intaana cabdibeere waa wada soconay xulka qaranka jen adiga jen waxay xulka qarankaan wadanahayn ilaa qorbahan isla nimi toronto marka waxaadnan oranaya ilaahay naxariistano waxaan u tacsanayaa gaar ahaan xaaskiisii iyo carruurtii iyo ehelkii iyo haweenta sportska iyo ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba waayahay axmed bismillahi raxmaan raxiim inaa lilah cabdi waa u tacsiyeynaya insha allah iyo faamilkiisiiba isagana ilaahay naxariista siiyo intii garanaysay iyo faamilkiina ilaahay ummadda soomaaliyeed haka siiyo samir iyo imaam cabdi waxaanu isbaranay xiliyadii toddobaatan iyo afartii ilaa toddobaatan iyo sideed iyo shantii ilaa iyo mar dhoweydna cabdi aad baan isugu dhaweyn xiriirna u lahayn cabdi macalimiin baan soo noqonay waxaanu maaragtay taariikh dheer oo aada u tiro badan baan soo sodirray sida uu sheegay marka taarikhda iyadoo ilaa iyo afartan iyo ka badan marka ilaahay ha u naxariisto cabdi saciid waan ku dambaysiin axmed aar bal waxaad nooga warantaa marka ciyaaraha laga hadlayo macalinna waad isla soo noqoteen cabdidheere ciyaarihiisa iyo waxyaabaha lagu xusuusta maxaa ka mid ahaa cabdidheere horta runtii wuxuu ahaa waxaan u malaynayaa cayaartooy iyo coach marka la yidhaaho wuxuu ahaa shirsiga ugu toobabka badnaa ee kubadda koleyga soomaaliya soo mara hadday noqon lahayd waktigii naadiyada saciidiya isla ciyaarayaan oo anigu intaan garanayo horyaa laga qaaday aanu jirin ilaa ay ka tagaan dalka kadibna coach buu noqday oo wiilasha kubadda koleyga ee wuxuu u noqday jenyo wuxuuna ahaa cabdi shaksi runtii aad iyo aad iyo aad ay dadku u jecel yihiin sbeshal kooxdiisa aada u jeceshahay ummadda kalena aada u jeceshahay inaan ka garanayo waaya saciid qorsheel adiga garoon baad soo wada gasheen jenya aad usoo wada ciyaarteen qaran baad usoo wada ciyaarteen shaksiyaddiisa ka sokow waxaan rabaa inaad ciyaarihiisii bal sawir ka bixiso walaalkii cabdi alla naxariiste anigu muddo dheer baan wada ciyaaranay shantii jooga markaan ahayn kooxda iyo qaranka markaanu ciyaarta ku jirnay runtii cabdi wuxuu ahaa nin aada ugu fiican bosishinkiisa wuxuu ahaa nin dulqaad badan nin farxad badan in marka garoonka lagu jeediyo banaankaba isku dadwad leh waxaa ka garan kartaa intaasoo ciyaar u ciyaaraya cabdi dheer weligiisa qofka istagaaleen ama garoonka looga saaray qabaaqimo ma dhicin tan kaleeto markii qaranka aanu ahayn wuxuu ahaa dadka had iyo joor marka kooxda ay had iyo joor dhiirigelinta ku fiican buu ahaa waxyaalaha marka aan aada u xusuusto waxaa kamid a markuu macalinka noqday ana maamulaha jeeyo oo maaragtay ayaan ahaa oo kubadda koleyga afar horyaal baan markaa aanu qaadnay marka waxaa la yaab lahay garoonka dadda waxay usoo geli kareen cabdi dheere coachnimadiisa wuxuuna lahaa hido ilaahay dadka kale aanu siino ciyaartooy kastoo yimaada noocu yahada isagoo heer qaran gaarsiiyey ayaa la arki jiray markii dambe oo ay dibadda loo soo baxayna wuxuu aada iskugu mashquuliyey inuu ciyaartooy soomaaliyada dhalinyarada ah in lasoo saaro isaga axmed daahir ba midna minneapolis joogay midna halkan iyo sheikha nin la yiraayo nin la yiraho baarajad laakiin oday intaan kuu sheegayna macalinkoodii isaga ahaan jiray marka layaabka lahayd xataa ilaa hata ay u dambeysay oo noqday xanuunku qabtay basketballba ciyaal soomaaliyeed uu weli barayey oo noloshiisa dhan wuxuu hideeyey inuu carruurta soomaaliyeed oo kubadda koleyga inuu meel gaarsiiyo marka waxaan jeclaan lahaa taariikhda inay xusto haddii alla yidhaaho ugu dambayntiina axmed daahir ayaan siinayaa allah u naxariistay marxuum cabdidheere qoyska uu ka tegey inta aad ka taqaano bal inaad wax nagala wadaagto cabdi ilaahay ha u naxariisto runtii ma koobi karo ciyaalkiisa oo kulli korka wadahayo laakiin waxaan ogaa inuu laba xaas lahaa laba qaarna xabar ku nool yihiin qaarna ay canada ku nool yihiin cadada saciid baa iga badiyaan umalaynaya ilmaha cabdi ilaahay ha u naxariisto cabdi qoyskiisa keliya aabbo uma ahayn isboortiga oo dhan bu u ahaa aabe gaar ahaan kubadda kolega ayuu aabbo u ahaa runtii annagoo dhan buu noo ahaa raggaasu uu bagacaabay saciid kheyr allaha siiyo baarajab ka mid ahaa abukasheeno ka mid ahaa sheikha ka mid ahaa madooba ka mid ahaa ana soo koobi karin isaaq dheer ka mid ahaa raggaasoo dhan aabbu u ahaa marka cabdi labadaa faamil baa aniga ku ogaa insha allahu tacaala wixii kale saciid baa iga warran baa filaya